iyo in lagu sidaas isaga iyo xukunkaa isagaa wuxuu yahay cilla u yahay waxyaalahaasna marka waxaa jira sidee sagaal iyaguwasi oo maslak oo qawiya iyo laba maslak oo daciifa buu sheegi doonaa alawalu dariiqa hore annafs alqaatic waa nas jaazimahoo aan ixtimaalaynin tacliil mooyaane wax kale aan ixtimaalaynin oo lagu isticmaalay adawaad u khaas ah tacliilka keliya kaqawlihi tacaala fi lfay kay laa yakuna duulatan bayna alghanaaim kay weeyaan markaas tacliil bay faa'ideynayaan alla subxaana watacala fay wuxuu sidaa ugu qaybiyey oo u yihi ma afa allahu calaa rasuulihi min ahli qura falilahi wala rasuul wuxuu u yihi kay laa yakuna duulatan bayna alghaniyaai minkum yaanu maalku noqonin mid ka dhexeeya oo ku khaas ah oo dhexdooda onayso iyagu si warwareejiyaan inta maalqabeenkii kaliya ee ha gaaro akbar cadad mumkin min afraad almuslimiin وqwlhi slى الlه عlيه alي وasلم inama jucila الاstئdaan min أjli اbصr min أjli daas weya marka ayb wqwlihi sal qwlihi salى الlه عlيه alي وsلم inama nahaytkm can luxuumi اlأضاxir lأjli daafa qaxootigii daraadi sanadkii uu ka nahayin jiray saddex maalmood wax ka badan aan hilibka adaaxida la dhiganin waxaan idinka nahiyey sidaa daraadeed baan idinka nahiyey hadda marka waxa doontaan ka dhigta wاlaahiri iyo nas aahir ah yani raajix ku ah tacliil maana kalana ixtimaala allanfax kuwaasna kamid a laamta ka qawlihi tacaala liduluuki shams aqim salaata liduluuki shams fa ina aimata lugati qaaluu laamu litacliil laamta tacliil bay faa'idaysaa bay yidhahdeen maana kalena waa faa'idaysaa wa qawluhu tacaala walaqad dara'naa lijahannama kasiira ila akhirih wa qawlu shaacir liduu lilmawti wabnu lilkharaabi lilcaaqibati majaadan laamta laamu lcaaqiba la yidhahaa waa wax marka sheeg wuxuu noqday weeyaan ayb ila marka iyadu ma aha waa tacliil waxaa taasna lamida qawluhu tacaala liyakuna lahum caduwan waxzana faltaqatahu aalu fircawna liyakuna lahum cilat liltiqaat marka ma aanu ahayn lakin fatwadiis baa sidaa noqotay wa ana ana iyo ina miday midba noqotaba nahu walaa tuqribuuhu tiiban fainahu yuxsharu ywma alqiyaamati mulabiya ninkii muxrimka aha hasha ka dhacay qoorta ka jabay wuu nabigu sala allahu alayh wali wasalam yidhi ka fogeeya tiib ka fogeeya liannahu xarsoo bixi doonaa marka ina ina iyo saaba se horta hadda halkan isticmaalay lakin fa'd hadda wuxuu ku wadaa inayna tacliil ahayn fa'disa waa sheegi doonaa wa qawlih alayh salaam inaha min atawaafiina calaykum atawaafaat bisaba inayna nijaas ahayn inaha min atawaafiin marka xaraj baa ka dhalanaya way hadday nijaasa noqoto oo intaynu ku dhex jirto hadalkiina iyo arrintiina oo kale iyobay tahay ayb walba mithlu fabima raxmatin min allahi linta lahum athani ariiqa labaadna alimaan ishaare weeyaan wa huwa khamsatu anwaac shan nooc buu iimahaas marka usii kala baxaa alأwl tartiib اxukmi calى اlwasi bilfa waa xukunka oo laga ratibo wasi laga ratibo oo fa waasida laga tarkatibo watakunu fa'daa siro waxay noqotaa oo gashaa fi lwasi aw اlxukmi wa fi kalaam الshaarici aw الraawi aw gayrihima tan waa noqotaa afartaaba waa noqotaa mihaaluhu wsaariqu wsaariqatu faqطacu waa iyado hadda marka xukunkii gashay weeyaano xukunkii oo qaciga ahaa bay gashay waana kalaamu shaaric bay dhacday ayb laa tuqaribuuhu tiiban fainahu saas marka hadda tacliilka ka dhigaya ayb marka iyadana waxay gashay ciladii bay gashay xukunkii mayna gelin wasigii bay gashay ayb waana kalaamu shaaric bay gashay kii kii ahaa galay kalaamu raawir galayna waxa weeyaan zana maacizun radia allahu canhu farujin xaawigiisa kaayonayabaa marka hadalkiis hadalkiisa la gashay ayb waana mid iyadii oo gashay xukunkii hadda gashay oo rajmiga la gashay ee wasigii oo zinada hamayna gelin farcun taratub taratub lxukmi cala lwasi yaqtadi lcilliya hadduu xukunka wasiga ka ratibmo inuu wasiga hadii xukunka wasi laga ratibo inuu xukunkaasi cillo yahay buu tusiyaa kira inka idaa kaana munaasiban qaar waa qaydeen waxay hadduu wasigaasi xukunka munaasiba yahay un weeyaan lana annaga waxaa noo sugnaado daliil nooca oo tusinaya inaanu farqi kale lahayn watiga munaasibka iyo ka kayr munaasibka ahe annahu low qiila akrim iljaahila waahini ilcaalim qabx halkaas hadal xun buu noqonayaa oo mustaqrab sababka istiqraabka marka kolkaa muxuu yahay oo la xumaanaya walaysa limujarad اlamri amarka qubxigaasuna amarka daraaddi ma aha amarka xumeeye ma aha fainahu qad yaxsun amarkaasu inuu wanaagsanaada laga ayaa suurowda nin jaahila ikraamidii iyo nin caalima ihaaneyntii oo laakiin wasiga aan lagu xilin amarka aan lagu xilin haddii masalan la yidhaaho akrim haada nin jaahilana wey ayb ama la yidhaaho ahin haada ninkaasuna nin caalima uu yahay oo laakiin hada alcaalimi hada aljahil aan lagu darin waxaa suurooda inuu amarkaas amar xasan uu yahay gaarahaan hadduu la hadduu muxuu ahaayey kan jaahilka ana wasi xasana uu leeyahay sida karam iyo xusn khuluq iyo waxyaalahaas uu leeyahay kan jaahilkahina wasi qabiix oo kale uu leeyahay fa huwa lisabqi tacliil qubxigaas marka sabqu tacliil ayaa keenay qiila الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل hadduu tusiyo suwarta qaarka ee tartiibkaasi inuu cillo yahay suwartoo dhan inuu wada tusiyo ka dhalan mayso marka hadday caddaatay inuu bacd alamhila u tartiib alxukmi cala alwasi uu celiyo faa'ideeyey amhilado dhan inuu wada faa'ideynaya maha qulnaa yajibu u waajibayaa baa nihi dafcan lilishtirak haddii kale mushtarak buu noqon lahaayo tartiibkii baa wuxuu noqon lahaa